bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhowin sidee laha ka dhawaada warka hamiynimo ee warsan oo ku warka qodobada isinka dhegaysaan intuuna haguud yarna walibaa ku mid ah madawiinaga koonfur galbeed soomaaliya iyo shiidhiki xanuun la kadhisow maktabada arday shuuqalan bedelatay kuliyadda caafimaadka iyo xaflada lankasuubiy magaalada baydhabo madawiinaha hirshabeelle weliba usiina ku hadalay manhajka qaranka oo dhowaan iyo diyaaradii wasaaradda walbarashada ee soomaaliya akoonada maamulka galmudug oo la hiriye jubbalandna weliba iyo ku warbiiday xaalada deegaanadii lagu saaray al-shabaab sheekh shariif yaa usiina fashilka tilmaamiyey madaxda talada hayta qodobada banaanka ee warkiisinka dhegeysanna welibaa ku mid aha madawiinaha maraykanka donald trump oo sheegay in maraykanka uusa dili hogaamihii kore ee militariga iiraan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaal habeennimo axad iyo hagalaaso sabtin iyo bahas taariikhdan iyo kaedanta afarta bilo koowaad ee sanadka cusub labada kun iyo toban iyo sagaalka weliba ha dheegtana qodobadiin keewinaya ee warka hamiignimo haddana ka dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsana madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaleen weliba uuse shiid dhikay xarun la kadhisaay maktabada shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo warkun nin faahfaahiyaasa madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaran iyo ku qeybgalay munaasabad kooban oo la kashiid dhikaaye maktabada guud ee baydhaba taasoo iyo abaabul showadeng aqoon-yahanan dhaladan koonfur galbeed oon iskijara qurbajoog ihaana guda dalka rooganga iyo anashiidikowka maktabadan hadaljeedintanka hore ay ku hadalay brofesor kuusow iyo ku sheekay doorka madawiinaha koonfur galbeed ku qaaday sidii lanshiidika lahay xaruntanga
laka hormarii karo intii ata umata umata sida shareediya oo umad laka hormarii karo intii ata umata intii caqliga laku dhis matalan haddii oo la era beledkuun gobolkuun soomaaliya dhon yacnii khayraad badan yaka jara oo beere ah oo badda ah oo yacni walaagu oo khayraadka dabiiciga la araaw yaa ka jaara haddii walaagaas dhan ka jaraan qiyaasa kortee iyadoo walaagaas ka jaraan yacni haddii injarna dadkii dhallinyaradii dadkii walbaradee xirfadda xirfadda lahaay oo walaagaas xirfad iyo caqlo iska toosan hakula bahan lahaay hooba injarna yacni su-aalays warsadaa maybuaha khayraadka la sheegaa sidiisbu markaas may tare marka horta mays erneeyey umutuun mayn baahantaa intii lakula tacaala dhinaga xirfadda dhinaga caqlaga dhinaga walbarashada madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo ku hadalay shiidhikowkan yowsuuna ku sheegay muhiimada maktabadan baydhabaan lata bulshada koonfur galbeed usoona sheegay madawiinaganti aqoon-yahanadeen dhabar adeegeen ee juhdiga badan kabiyan hirgeliyowka shiidhikowka maktabada iyo in haano taariikhda koonfur galbeed xuso doonta sida brofesor kuusow abuukar sheekh axmed albatri irekala
bacdisalaan runtii sharafay noo tahay inaan maanta inta isugu nimaanno dhagaxdhig aan dhagax dhigayno maktabaddii koonfur galbeed maktabadda maktabaddii baydhabo ma aha waa maktabad loo suubinayo koonfur galbeed oo dhan dadka kale koonfur galbeed oo dhan ay leeyihiin waxay ka mid tahay horumarinta iyo kor u qaadinta waxbarashada dadka reer koonfur galbeed ayay bilow u tahay ay ka mid tahay qaybtii ugu muhiimsanayna ay tahay haddii bini aadanka aanan maskaxda laga dhisin oon wax la barin oon horumar maskaxeed uu helin oo horumar aqooneed uusan helin ma suurtagelayso in jahli iyo fakri iyo dhibaato iyo ciriir in laga baxo marka waxyaalaha muhiimadda noo ah oo bayoratiga koowaad aan seenayna ay ka mid tahay waxbarashada meel dadka reer koonfur galbeed ay leeyihiin oo maktabada oo manhajkoodu yaallo oo taariikhdoodii taallo oo waxbarashadoodii taallo oo ninka ardayga ah iyo ninka macallinkaa meel kasta uu joogo intuu wixii uu soo xasuusto uu soo baxo uu imaan karo uu ka fiirin karo oo ka arki karo inaan helno waa muhiim waxaa muhiim ah oo kale kor u qaadista waxbarashada iyo manaahiijta aan kor u qaadayno oo ay ugu horrayso inaan qorno fartii alif mayga inay noqoto maktabadii ugu horraysay oo lagu bilaabi lahaa oo buwaagta ugu horraysa la dhigi lahaa oo ardayda koonfur galbeed iyo macallimiintooda ay u soo doonan lahayn inay noqoto yay noo tahay ayadana maktabada dhashiidiki iyo la filahaya markii la dhisa antianagata maktabadinka horeyto oo la kufuro koonfur galbeed ayuu ku faa'iidaysada doonana dhammaan bahda walbarashada iyo cilmi baarayaalka koonfur galbeed soomaali ee baahada weyn qaban antiyo aragan ama helan maktabada shukri ismaaciil axmed idaacaddii t v-ga warsan baydhaba isla wararka magaalada baydhabo intuunan kubana arday ku qalan bedelatay kuliyadda caafimaadka iyo xafladda lankasuubi gudo magaalada baydhaba waryaheena mukhtaar sheekh aadan dalmar ayaa warkun nin faahfaahiye boqol iyo shan arday oo ku qalan bedelatay macadka barashada cilmiga caafimaadka iyo xaflad siwiinlan ayaa simi waana laku gadoonsiyahay shahaadooyinka maybadhaka qoboday hotelka horyaalay beledkun baydhabo xafladda oo haytito heerye eedan koreeye waana ha camireen ku qiibgalayaal laha ka casuumiya xafladda iyo maybaa iniska jareena ardayda qalanbedeladaasi haan hata ka gudi jiro barashada cilmi daraasiga macadka waalidiinta walgorodka cilmiilayaalka odayaal guddoonka walbarashada degmada baydhabo in marta sharaf kale oo laka casuumi munaasabadda qalanbedelashada ardayda dhammaysatay walbarashada caafimaadka macadka baydhabo medical instituteka maxamed deeq mukhtaar maxamed nuur oo ee maamulaha macadka oo furowkii xafladda hadal jeedinta ka horeeyya maybaa warbixin ku siyay ku qiibgalayaalkii macadka iyo taariikhdii la aas-aasay guuloogi usudeeri iyo weliba doorka macadka uuse ku qaadi koronqaabowka cilmiga jiilka hakoraw ee ka nool koonfur galbeed godobhaan beledka baydhabo dhammaantiyo maybasiin laha hambaliyo hambaliyo haniin dhawaadaha mayba haniinka dhawaadaas ana gacamo furan markood marlamad marsadahad iskuulku biye maayo waa maybana hogaawaya baydhabo medical institute macadka caafimaadka magaalada haqiiqdii heliiri hore markii una nidaamka lahayd dadka badana caafimaadka qualificationka oodka markaasay qualify nurses laka magacaabo ama takhasuusaad dhinac caafimaadka ku haystaan goboladeen maynan gaari jaray tusaale ahaan macadka caafimaadka tababarka muqdisho iska markaasay yaka tababarada jiray gobolada iska markaasay saasaraadiye baahada caafimaad laba rukun tubiir labada dililiha iska markaasa ku bilaabatay ma intasa toos kusameeya macad caafimaado iska markaasay oo hartida lakusoo intifaa'idaysini karaan maasha allah walyar maadaama waqti maadaama waqtiya una haysanaa waxaana ku mid ah waalidiinta ardayda macadka oo xafladda ku hadaleen iyo mayba ka ammaaneyna macadka baydhaba medical institute dadaalka maamulka iyo macalimiinta biyogeliyeen ardayda dhikadaasi hanqalan bedeladaas roogaan iyo weliba haani hora oo ku baheen macadka yeedana ardayda qalan bedeladaas waalidka meylo ka hadal ay kala dardaarmeene iniyo inis dhikano oo qalin ibiideenga shareediya geekanka ekaana waana hor unweydan walbarashada intibo iilkalan dhigna abaw ilaahay la kufaday waalidiinta naftarti oo masheenu koraan ilaahay la kufade waan helaa sabiilillahi alkhayr ini dadaala yalan baahanya sida macalinkaana sheegay oo kale waay lan welbaba langa ka cilmi badan diin waay lanka ka cilmi badan langa langa ka hoog badan fahmada na tumalka eh ini macnaa la dadaalo inti laka cilmadaw aakhara laku bahaw la dadaalo ardayda fareentan geedo sid walaadaan bahaaya haanla waraabiya macnaa sala aragnay dadka baadiyu dhibaatan hayso dhibkasan hayso doon argaana tanu dawladda hijaabka baagana waana sheegaan maadaama aan jarna macalin baadi roogo beerna falaayo wadabara un halahaayo oo unugeedii baydhown walla bari haddaw damban may rajeeyi doona kii welba gobolka kakooy iyo degmada kakooy ini walbarad u doono maalinka naga koro dugsugan jeeyi doontaan ilaahay lagu fadheeso
doctor yuusuf maxamed idriis oo ay guddoonka walbarashada degmada baydhabo aan qaabilsan wasaaradda hidaha iyo tacliinta koonfur galbeed soomaaliya iyo ammaan iyo weliba bogaadin maybaa injeedi ay guud ahaan maamulka macadkii ardayda dhikadaasi iyo hanku qalan bedeladeen uu soconaysa godobhaageed korsurumi bugyo habiyeen ardayda dhammaysatay walbarashada cilmiga caafimaadka macadka waana use sheegay guddoonka walbarashada inuu ise ay buug ku tarjumaa heerka sacliinta macadka baydhabo medical institute ardaydiisa cilmiga use kashabee markaan leedahay mahadsantiin waa walimbaanyu intigeyka antum u dabda oo bulshadu besmaaliyaas ay dhibiga ka yaraasan baydhow dareem kortaangeeka dhabaata badan oo sujar maamuugna jaraan oo heltuboosan baa wala heltuboosan baa ugu dhammaan intii batooga fara kaamse safolteera shayn saddex toor sheegay ma jada iskuroogdo anama dun doctora nagnay mankeyle hortiis labaatan shan dollar ku yarmad u muriyo marka mali baahna inta samaysa kulteera darkeeda labaatan shan dollar markii kumiyum sanad ka tabaalaysan oo beerasho kala laang aameen ta dhabgan gabo kala laang ma qobo kala laang ma qobo tii u sheegay inuu ku jiro ma qobo hortii walba ay nilay la raayay baa hor ma qobo marka inta uu mudlin gargaaro wala alka saas ka gargaaro marka neer ma sidii doogana ma la raayay oo kan walaawa oo wiina waan filinteer ma la raayay wala sen godina qaatan awa marka raalaada een waqtiga iyo yaraadi war badan sheeg lahay lanka buugna qori ma lahay eedan ma hasanta ma ha sheegday qaabka boolida kifaafas saabka jaamacadda baay languma yareeday madiidoogantiisin gudoomiyaga ay rafta hor bagdhaafa yare marka runtiisa gudoomiyaga jaamacadda baay yainkaay fakalta fardias kayni saabka ima badayn waa waag mid sahayn binaadanki waxyaabo iska barado waa siyaabo badan jirta waa meeling failures bari hadda shaqeeyeen ugu walaan intii ku dhaadhiya waan siin deersiyo waan siin bari falaaya lana ka buka guriga waa madaga barban ma gurban ma wala bari inta saa guriga markan wali badanay iyo gurihii salaad marroog waqtigan gebgabo eerasinka mahadnagay aan wasaaradda waxbarashada dowladka wafaga kudareeriis umadirishaleere wali kale oo maalin iyo ee xanuun qadan jeelma dhinun caafimaadka wala hadan roog fiiligaas ku sheekay gorwale ardayda qalan bedelatay ee shahaadada la guddoonsiiyey oo tiradiio deeraayeen boqol iyo shan arday yaa soddon iyo shan ku mid ee may bahaayeena jabro iyo toddobaatan iyo shan kuriya may baana baradeena tumi iyo kow maado oo ku mid eh dhiiboo fanunto cilmiga caafimaadka iyo oona muddo hal sano gudaad oo ka baradeen maybana xusow mudana macadka oo la furay lamaada kun tumi iyo kowtii iyo ardayda ku qalan bedelatay sanadkan cusub lamaada kun iyo labaatanka mayba nagadaasee dufcaddii afartan iyo koowaad muddo sagaal sane oo macadka shaqeeyay tiyoya jarta arday dhammaysatay macadka ee geeka horyaalan ee faydhowrka caafimaadka bulshada koonfur galbeed maybaana macadka baydhawa medical institute tan ku weelase inuusay macadka aadi awkan eh macaahida laka baradaw caafimaadka ay ku jiraan beledka baydhawo mukhtaar sheegeedan dalmar telefishinkii raadiyaga warsan barshan weyney baydhaw jinaay eedadag mahadsinya mukhtaar sheegeedan dalmara madaxweynaga maamulka hirshabelle weliba uuse ku hadalay manhajka qaran ee dhowaan iyo diyaaradii wasaaradda walbarashada ee soomaaliya bashiir cabdullah cusmaan ayaa war ku hadeen ku dari magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraana madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka hadlay manhajka qaran oo dhowaan ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya oo inta badan laga qaybiyey gobolada dalka soomaaliya runtii tilaabada dowladdu ku midaysay oy ku guulaysatay inay midayso manhajka waxaa la dhihi karaa waa tillaabooyinka ugu waaweyn oo dowladnimada iska badaaya soomaalinimada iyo annaga identitygeenna waxa aan nahay saldhig u ah ayay ka mid tahay arrintaas dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasaaradda waxbarashada guddiyadii muxuu ahay ka shaqeeyey dadkii muxuu ahay hawshaas yacni waddanka abaal taariikhiya ayay u galeen horta manhajku saasoo muhiima oo u yahay waxaa bogaadin mudan dadkii culummada ahaa oo aqoonta lahaa oo manhajkaas isku dheeli tiray oo soo qoray oo ka shaqeeyey ma hadaan u celinaynaa waxaan maxaad u celinaynaa dadkii maalgeliyey oo naga taakuleyey soomaali haddaan nahay inaan maxoogahay barnaamijkaas aan mataqaana aan isku soo sidin waxaa kaloo dhammaanteen noo taal hadda albaabkiyaa nala tusay manhajkii waa naloo sameeyey waa naloo soo daabacay hadda waa naloo soo daabacay ma naloo soo sanadka dambe ma naloo soo daabacayo ka ku xigana ma naloo soo daabacayo sidoo kale madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay inay muhiim tahay in mas-uuliyadda layska saaro hirgelinta manhajkan annaga waxaana laga rabaa in waxaana la fiirinayaa waxa annaga muhiim noo ah prioritigeenu say noogu kala muhiimsan yihiin waddan saboolahaan nahay maamullo saboolahaan nahay maxaan lacagteenna markaan kala hor dhigno intee lacagteena intee gelinayna waxaa marka nala ka rabaa dhammaanteen inaan ka wada shaqayno sidii barnaamijkaanu muxuu ahaay gacanteenna usoo geli lahaa oo xoolaheenna iyo hantideenna iyo wixii yaroon iska qaadna aan uga wadi lahayn sababta oo ah manhajkii oo midaysan oo istaab fiican la qaaday haddana daabacaadiisii haddaan kaalmo mar walba aan u sugno beeshii unbaan wax yar dhaannaa weli manhajkeennii gacanteenii kuma jiro weli manhajkii anagu melihi haddii la rabana waa naloo daabici haddii loo bogi waayona waa waa nala ka goosan marka annagaa waxaa nala ka rabaa inaan manhajkaas waxa afka qalaaligu le sustainability inay wixii sii socdaan waxbarashaday faa'iide u tahay dhaqaalahay faa'iide u tahay private sectorkii shirkadihii waxaan ka shaqaynayay kobac u tahay ciidadan mahadsaniyada bashira warqada kubatii ku-xigeenka hanti dhowrka guud ee qaranka weliba laka sheegay in la hiriye akoonka maamulka galmudugga warqadon weliba laka sheegay in keliya lan ogoliyo lacagta ciidanka shaqaalo rayidka balse weliba kaloo walaqarasha laka sheegay inay lankubiyi korna akoonka hiroobka qarashaadka akoonka maamulka ee galmudug weliba ka-eedaysay xiliga madawynaha maamulkaas axmed ducali geele xaafis uu ku horkooyay howlo doorashada galmudug islamarkaasna uuse magacaabiyey guddi doorasho cusub taasoo waaniyeysay dheeraytay khilaafka ku-teegan doorashada galmuduga taliyaha guud ee ciidanka dowlad goboleedka jubbaland aadan maxamuud ibraahim weliba usiina faahfaahin kubiyaya xaalada deegaano dhowaan ciidamada jubbaland iyo kula wareegan xarakada al-shabaab ee ku tirsan gobolka jubbada hoose taliyaha weliba uuse sheegay in nololo dad badan iyo hakanooqati sidai caadi hayti oo anayo helayaan dhammaan adeegyada aas-aasigan ee nololiyo sida walbarashada caafimaadka iyo biyo amishona hadda iyo sugahayaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland deegaanada cabdalle birole buulo gaduuda iyo ntooya barisunguni iyo deegaano kale oo ku tirsan gobolka jubbada hoose weliba iyo kumid ayina goobo lagu saaray xarakada al-shabaab welibana uuse sheegay taliyaha in goobo kale oo weli gacantayo ka hayaan al-shabaab lagu saaro doono islamarkaasna ciidamada jubbaland iyo gaada doonaan howlgallo ballaarana taliyaha weliba uuse xusay in ciidamada jubbaland lan dhammaystiriy qalabyadii iyo kala dagaalamada hayaan al-shabaab islamarkaasna sanadkun la xoreeyi doono deegaano badan idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada beerdhabo iyo dhugunsaal weli warkihaminima ay ku dhugunsaaytan madaweynihii hore ee soomaaliya shariifa sheekh axmed oo kasoo magaalada london ee u k weliba uuse sheegay in geedka dalka uusan baahanyay isbeddel maamul islamarkaasna lagu fadow dadka soomaaliyeed in iyo hormuud iyo kunoqdan sheekh shariif waliba uu sheegay in geedka soomaaliya iyo rogta meeleed halisan e waanan baahan hoggaan kuduwan kan hadda ku jaro oo waana leh karta horumarineeda waliban uu sheegay in haddii iyo dhiiwayta isbeddel mustaqbalka soomaaliya uuse ka jara xaalad mugdi e sheekh shariif weliba uuse ankabaaqay dadka soomaaliyeed midnimada iyo wadajirka maadaama uuse sheegay al-shabaab inay badyaasa weerarada iyo kafulyaasa gudo dalka soomaaliya shariif sheekh axmed weliba uuseeya hogaanka madalada xisbiga qaran ee dalka weliba nuuse khilaaf kula dhexeeya hogaanka dalka bilooyinka inkada dambeeyey seetii siyada dhiweysan lamaga hartis iyo warkaamin kudhuunsaytan anka dambeyntii madawynaha dalkaasi maraykanka donald trump weliba uuse sheegay in maraykanka inuus dili hogaamiyihii militariga iiraan qasim suleymani si uusa unruji dagaal waan uus unku hayna inuusa bilaawa dagaal cusuba weliba nuus sheegay in hadhamaaday waktiyadii argagaxa ee suleymaani kurada marka jimaaday laga dili weerar dhinig irke waanuuse ka dhihi garoonka diyaarado ee baqdaad ee dalkaasi ciraaqa suleymaani weliba uuse madax ku hayay howlgallada iiraan ee bariga dhexe welibana uuse hogaamiyi jiray ciidamada quduus iiraanna weliba iyo wacdiya ka martay inay si adag iyo unku argooso doonta haanay ku dambeeyey dhimashadiisa dilka weliba uuse ka eedeeya xillo koreyaansi kaasa xiisadan dhexayta iiraan iyo dalka maraykanka safiirka iiraan an fadhi qadamada midoobey welibanuu sheegay in teheraan iyo xaqiiqan leta inaya isku difaacda iyadabaan adeegsaasa sharcuda caalamiye geedka oo sabtay weliba magaalada baqdaad tacsiye lanka qabaday jenaraal suleymaani iyadabaana meesha la jeyi doona wadanka iiraan simeelisay ee lankaduuga gudo dalka iiraan weliba qaasim suleymaani uusa lanka kasay geeso qaran balse maraykanka weliba uusa jenaraal suleymaani iyo ciidamadiisa qudus iyo ankasayana argagixisa safaaradda maraykanka ee baqdaad weliba iyana weerarka kureed muwaadiniinta maraykanka iyo sheegtay sibaqanka dhaqsiyada badan inayo ku baxeen dalka iraaqa walibana hadda la sheegahaya in haano ku mid ee muwaadiniinta maraykanka iyo bilaabeen inayo ku baxaan dalkaas iyadabaana iyo oofiyayaan baaqa safaaradiyo iyo hanjeedidii warkii owilmaadon idaacadda warsan ku dhownsaasen iyo antaninkaaga warka waliba xasin saare waana hawdasig marsiya anoa bilaahi lah sheekh shacaba intee walkun kalama direedan kulmaana walibaas kutabay sidaas oo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu